asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi cidma hayo aynu siyaalaha badan ugu kala warqaadan jirnay innaga oo qiimaynayna afkeenna dhaqankeenna iyo hiddaheenna iyo waxyaalaha la xidhiidha ee farada badan mideennan maantana haddii rabbi idmo waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeenni cajiibka ahaa mid ka mid a waana sheekada dhahaysa waxaa la yidhi saaad og tihiinba duurjoog oo labadii qaybood ka tirsan labadii qaybood ee duurjoogta loo yaqaano ayaa waxay tahay laba qaybood labadaa qaybood waxaa la kala dhahaa horta duuduub magaca kore ee hore waa duurjoog duurjoog markay korka ka joogaan ayay laba u qaybsamaan labada ay u qaybsamaani waxay kala noqdaan habar dugaag iyo cidood ama habar dugaag iyo ugaadh marka habar dugaag iyo ugaadh lagu leeyahay inta la cuno ee iyaga hilibkooda la cuno balse iyagu aan hilibka cunin ee aan ugaadhsanin ama aan waxyaalaha kale dhiiggooda iyo hilibkooda jeclayn ama aan cunin ayaa loo yaqaanaa ugaadh ama cidood oo ka carara wixii cunahayoo dhan iyo wixii dhibahaya inta wax ama cidi ku ugaadhsataa ama ilig ku ugaadhsataa ama haddii eebedmaya dhareer ku ugaadhatana waxaa loo yaqaanaa habar dugaag haddaad doonto waxaad ku dartaa mooli dhabihii waxaad ku dartaa gorgorkii waxaad ku dartaa gallaydhkii waxaad ku dartaa guumaystii waxaad ku dartaa guud ahaan noocyadii ay ka koobnayn guud ahaanba markaa duurjoogoo dhan ayaa shirtay markay duurjoogtu shirtay dee danaha mustaqbalkooda ee duurjoognimo ayay ka arrinsanhayiin hadday doonaan waxay ka arrinsanhayeen xaalufinta dhirta uu bini'aadanku ku hayo ayay ka arrinsanhayen waa haddii ay doonaan baan idin idhi balse ku darso oo sheekadani waa matalaad ujeeddooyin badan laga leeyahay sheekadan iyada ah ayaa waxaa dhacday markii ay duurjoogoo dhan shirtay ee isu imaatay yaa waxaa la yidhi shirkanoo dhowr beri ayuu socon hayaa haddaan kala qaraab tagno ama aan kala cunno doonanno ama aan kala caws doonannana dee shirkan go'aamo ma soo saari karo see baan yeelnaa markaa oo aan maxaan cunnaa ama aan biilannaa oon irsaaqad ka dhigannaa intaynan aan shirka ku jirno markaasaa waxaa taladii ay u badatay bahal loo yaqaanay kalfoof oo dee adduumo hore noolaa haddana reer galbeedku ay lafihiisa aruuriyaan oo waxaan ay dheenasoorka ku magacaabaan ama innagu aan kalfoofka u naqaano ayaa haddii eebba idmahayo shirka laga saaray awlibaax oo meesha boqor ka ahaa yaa yidhi horta bal kan aw kalfoofka eh waa weyn ha laga saara shirka kiibaa shirka ka baxay markii shirka laga saaray ayaa waxaa layidhi isaga aynu cunno isaga aynu qalanno oo shirkan inta aan ku jirnay martisoorku ha noqdo waxaan aan quudanaynaa bahalkaas waa weyn aan kooxkoox u qalanno hayo waaye aynu qalanne see loo qaybsanayaabaa haddana imaatay waxaa la yidhi marka haddii la damca in cadcad loo qaybsado inama deeqahay oo dee waynu badannahay oo walaa quraanjo iyo inta aar u dhaxaysa ayaynu nahay waa in marka laba kaste ama ha cuno hilib ama yuusa cunin laba kaste waa in cad laysku siiyo ama adigu hilib cun ama ha cunin laba kasta waa in cad laysku siiyo laba kasta ayaa cad laysku siiyey markii laba kasta cad laysku siiyey ayaa waxaa dhacday bahalka loo yaqaano tukaha oo shimbir aad iyo aad u dhiifoona iyo bahalka loo yaqaano bakaylaha oo isaguna maaragtay shimbir kale oo aan dabkiisu yarayn ah ama aan dab yarshidaynin ah ayaa cad laysugu daray cadkii markii laysugu daray layidhi wakaa cadkiinnii ayaa tuka soo boodo labada lugood buu cadkii ku qaatay deedna wuu la duulay waa uu hee wuu la duulay markuu la duulay hawada aaday cadkiina uu wato ayaa bakayla yidhi cadkii inoo dhexeeyey haddaad la buubtay anna waan ku hoos ordayaaye adugu meelaad ku cunto bal soo hel taasood moodid dadka soomaaliyeed mid walba midka kale wixii kala dhexeeyey inuu la buubay waaba sheeko aad moodda yar maaragtay inay soomaalida meel ka saawayso cadkii inoo dhexeeyey haddaad la carartay anna cagahaygaan maalayaaye bal meelaad ku cuntaba hel buu yidhi ilaa iyo maanta tukana dee duulimaadkiibuu ku jiraa bakaylana okaas oo inuu istaago iyo inuu ordo waxba uma dhexeeyaan soomaaliduna waxaad moodaa heerkii yaraa midkii badnaayo inuu cadkii kala cararay iyaguna ay camcamadii iyo hoos orodkii ku jiraan mahmaahda maanta aan kusoo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi albaab aan laga rabin ninkii garaacaa jawaabtiisuu helaa